dhegeystayaal kusoo dhowaada qaybtii soddon iyo koowaad sheekadii la magac baxday juujuub jaceyl jikaarkiisu badana
haa bal igaarkayga madax adeegna waan ku ogaayey bal aan u sheego arrinta meeshaan taallo hooy jacfarow hee hooy macaan jacfar cadde ii imaad bacdahe hee maxaa dhaca saaka waa i soo coosaabe hooy war aan ku siihe haye aan kuu soo dhawaadaba walaashaa hee nin hanti leh haye oo dibadda ka yimid Haye.
oo badar noole ah Haye.
oo annaga dhan Haye.
aan waxaan ku dhahay wax kasta aan ka qabsan karno Haye.
aad soo doontay maxaa yidhahda ma ninaa soo doontay gabadhay walaashii ah haa oo nin weyn oo dhaqo karo oo nin weyn ah Oo dhaqan meeqa sana jir wa yaa nin weyn waa meeqaad ku qiyaastay sanadkiisa adee aabbaha camaleeti wa subxaan allah ma gabadhan yar oo sidaan u cab Si fiican.
oo sidaan u qurxoon Ah.
oo markii ay socoto laafiyada day la dhahayo haa alla alla wareer badanaa ana aan warku siiyo War sii.
aniga oda- oday iyo waxaas iyo ima soo galaan waa ogtahay gabadha walaashay ah wiil anaa ku dilaa soo kuma dhin adiga maxaa kaa quseeyo horta ila hadal soo kuma dhinna waa tir laakiin maxaa kaa qusay iidaan weydiihaynaa ani hadda miyaa Haddii- adeer taa fiiri iidaan adeer dhalay wiilkii adeer dhalay oo adeerkii dhalay ma raba adeer waxau dhalay wuu shaqaystaa meesha aan ka shaqeeyo oo ka shaqeeya ee, lacag xaddhaaf u qaataa gabadhii waan u sheegay inaad diyaar tahay oo aan u guurin doono ee, maalin kadibna inaan u guuriyaa rabe anigi ma rabo hooyo ayada anaa kala dhacsiinaa ma rabo ma ogoshaa iyada wiil- ee, odaga odaga ma ogoshaa Ah, waa la weydiiya hadday ogolaato waa lagu daraa mayga i- way diidaysaa markay diido wiilkaasaa lagu aloolay hadday diido waa lagu daraa laakiin hadday Ah, ogolaato ka yes.
warane Okay, hadday I ogolaato understand. Ah.
eh, ka warane hadday ogolaataa asaga wuxuu waa saaragna waa wada sheekaysana ka waran hadday ogolaato odagii maa gabadhii la sheekaysta aa war cusub war cusub Bal hadda aan Yaa, wacayna.
gaashaan inaa raadiyo waa markaan ana wiilkiina jihaaney jihaan ma wace maya Ah.
habcin kale anaa ogtagaa maxaa ugu tegey May, anaa la hadlaa.
war kalaa kusoo durleed miya maya maya iska dhaaf adi haye haye warkaa waa ogolaade iska bax yaa iska bax iska bax ogolooyo warkeyga haye haye warkeyga inay la ogolaado haye haye haye gabadha jihaan waa inaa utagaa hadda qolka kale ku jirtaa jihaane heebow seeta waa fiicanaan seeta waa kuu ladanaya saaka guriga waa joogtaa shaqadii waa iska dhaaftay gabadh fiican iska dhix shaqadan iska dhaafina shaqadaas ma laafi karo waa ogtahe Eh, maxaa isbuuci hal mar maa ka dhigatay may ma ka dhigane Hey.
maanta anaa dan kala yeesho waa fashax qaata ma fahmin Ah, haye war farxad le waa ku hayaa adi war farxad le miyeysaa wax farxad la adama basheegtida haye adi war farxad le miyeysaa an wax farxad la hooyo ma aragtay horta yaa hooyo ma aragtay maya Ah, waxaan hooyo kuweydiinaa xeerta iskalaaf hooyo waxay aragtay waxaan Eh.
kuweydiinaa Eh.
Eh, oday ma isfiyaastiin may oday ah oday odayaa kasoo carfoobay Wah, Yeah.
oday ma jiro warkaase maxaa haye kale nin ma isfiyaastiin waa u qarnaa nin ma isfiyaastiin nin ma shukaansanaa adima xeerta nin ka jecel anaa keensana adi maxaa maanta waxaas aa u keenaysaa
ka faaraha waran maxaa u galshay adi ku dira hooyo ka waran hooyo hadda waxay ku wadaa eh, odayga
yaa nin odayga ku wadaa nin oday ku wadaa Ah.
allaahu akbar haye hooyada anaa waxaas kala sheekaysanaa adi warkaaga ma aaminaaye maxaa adig kuu dana maanta lacala haddii ku dhahdo guurso miyele hooyada haddee ducadeeda ila jirto waa yeela maxaa u yeeli wa miyele ha maa ka joogtid yaa maa ka joogtid maxaa ugu jeeda hadda ani waxaan ku hayaa gabadha wiil ibiis eh war wiilkaa ma rabe war wiil yar muxuu oo sheegaa qurxoon oo cad oo adiga da'aada ah Ya?
ya, oo meel kasta kuu wadi kara ya Ay.
oo kuu sheekeynayo oo aan kaa xishoonayn oo Ay.
sida uu carabka kuu samaynayo ya Ay.
laakiin Ay.
oday muxuu kuu samayn karaaye adi maxaa kartaa wuxuu ii sameyn isbuuci hal maalin la sugay wallaahi jumcagaad waa iska sugaano maxaa adoo gabar yar jumcagaad aa lagu inta leeyahay ad waxaa keenta aan qaado lahaa aan kuu sheega hadda adigu hee hadda wiilkaas iga yaalno wiil wax lahay ma jire aboo war makuu sheegaa horta walaashaa waxaas ma lo wiilka Haddii aad diiddo.
hee hortaan ku jaraa yaa nafsadeeda ma leeda
waan kaa joojinaa waa kaa joojina Haye, haye.
ana hooyadeena kuu shaqada inaan ku sheegaa ogolaado martaa oo shaqaysato war haa haye bis iga yeeleeno makaa yelaan wiil ma rabo hooyadan kuu sheegaa oday martaaye odayna ma rabo war makuu sheegaa i dhaafo maxaad ugu qayliya adiga haa ninka maay maama caadi ula hadla waa isug geertaan ka tagoraa shaqo yeelo haye haye haye maanta walaalkay warow igula soo dheelmada kulaha wiilan kugu daraa wiil beel leh hooyada inaan tago- inaan u tago waay odaygii la sheegaa maxaa waay? hooy hooy hooy jihan ma ii fiican tahay hooy baa kuu fiicnaya waran waa fiicanaya awalba ducadayda iyo warkayga waad yeeli jirtay haye maanta aniga qorshaan wataa qorshe maxaa hooy inaad iga aqbashana waa jeclahay hooy adigu waxaa keentay ma anigaa diidi kara waa ogtay inaan ku Ah, jeclahay hooy oday dibadda ka yimid oo is aragtana hotelkuga barta ma jira oday oday haa wuu jiraa magaciis waa ilooba laakiin oy dhaa hooyada aqaana adoo yaraa ku aqoon jira waxaas waa arko waa arko hooy odaygaas haa hooye odagaasaa ku rabo hanti aa ku raba ah haa hanti uu leeyahay waxaan dhahay gabarteeda konton garaan oo dahabaad ugadihaan dhahay haye waxaan dhahay maharkeeda waxaad ka dhigi doontaan dhahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo Ah.
laba boqol garaan oo dahabaad ka dhigi aaba war weligay xatee dahab siduu u yaal maba arkine Ah.
konton iyo boqol baa ka ciyaaraya aan ka ciyaaroweysaa Haye.
waxaan dhahay arooskeeda saddex maalin afar maalin hoteelkaa lagu tumaa wiili kay ka shaqayso Abo, abo.
aa lagu tumaa soo u niyadabo ninkii ku daba taagnay hooyaday war farxad la ii sheegtay inkastoo aan jeclayn oday haddana maxaa ay gala hooyaday haddee ku kalsoonta ay ku faraxsan tahay haddana intaasuu lacag u haysto sanadkan gabdhaha yaryar odayaashay bagaadooyaan oo lacagta leh ma aniga iga fakan waayo gabar ani camal haddana helayso mogta hooy hooy haye haye arrintaasi eh, waana sii fiirin doonaa eh, warna waa kaa yeelaya aniga warkaa keenta ma aragtay yaa ani waa ku Aaway.
faraxsana waxa adigu ku faraxsan tahayne Aaway.
ani waa ku faraxsana waaya hooy jacfariyow ku makrin dulmilow jacfar waaye wiil yar kulaa wiil yar oo Wiil yar.
jacfarkeena see yeelaa ani maya oo dhibaato iyo rafaad waana haddana wiilka kula rab waa wiilka adeerka bila war dariskaygaaba rabina waxaad ee dhaliseenyaan walaalkay waaye marka waa arintaasoo kuu sheegaa adiga mar dhow waa noo imaahaya iga aqbal wax allaal wax hartan waa lagu sameeyaa haye hooyo macaan haye maxaa iga lana jaceylkii inkastoo aan waayay ee wiilkii aan jeclaa oo ragga aan ka calmaday oo igu xumaaday haddana nolosha wax walbay ku tustaa aniga niyaddeeda marnabo ma ahayn in aan nin oo da-a aan guursan doono ee noloshan waxay ku macaan tahay wiil yar haddana wax walba danta haddii kuu kalifto waa la qaataa waan samaynayaa hooyaday warka ii keentay waan iska guursanayaa odaygaas ninkaasna sida u niyajibi lahaa ayaan gelayaa falka
gargaar bolyclinic center xarunta caafimaadka gargaar magaceeda goba waxtarkeeda gundheer anfaceeda gaamuradadaw yaa garanaya xaruntan caafimaadka ee gargaar qofka ammaankiisa gadnayn indhaha gab ahayn geyigaani ku nool xarunta caafimaadka gargaar waa mid anficad garanaya cudurro gebigood gabanna dhibi jiray dumar gaasiri jiray rag u gamba jiray gadaal u dhigi jiray cudurrada guud iyo kuwa gaaraba waxaa kaa dabiibaysa gargaar bolyclinic center ee idilkin hadeer gaara digtoore galadiyo lagu qaatay garaar gurigii caafimaadkii gogashii dabiibka ogolo ahayd digtoorada waa xarunta caafimaadka ee gargaar alla allah xarun caafimaad gargaar dheh gargaar xasuusten kama guurto adoo gagabaayo xanuun la gubtaa ciddii kuu gargaarto gacan kuu fidisaa waa gacalkaaga dhab oo maankaa ka goyn sidaa sida gargaar bolyclinic center xarunta caafimaadka ee gargaar waxaa ka howlgala dhakhaatiir kala duwan oo uu ka mid yahay dhakhtarka cudurrada guud doctor cilmi xuseen tarabi iyo weliba dhakhtarada cudurrada haweenka iyo dhalmada doctoraysa aamina cabdi cali xarunta waxaad ka helaysaa shaybaar casri ah oo dhaqso jawaabta kugu siinaayo kombyutarka uu ku jirta lagu ogaado kalkaaliyaal aqoontoodu durugsan tahay adeeg caafimaad oo hufan har iyo habeen ugu tag gargaar bolyclinic center maalinta khamiista ah xarunta fiisitadeeda waa lacag la-aan xarunta caafimaadka ee gargaar waxay ku taallaa baar ubax waxayna ku dhex taallaa farmashiga duco oo ku yaala inta u dhexaysa baar ubax iyo masjidka xaree wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan shan lix saddex saddex saddex toddobo ama eber lixal lix labaatan iyo toddoba afartan iyo kow siddeetan iyo sideed gargaar bolyclinic center xarunta caafimaadka gargaar gargaar runtii saakay waxa weeyaan nabadaan kusoo waabariistay waxa weeyaan marka inaan baxo xa- shaqadii tago shalmaana tegin birtaan ugu dhiftay oo u gabiyey laakiin maanta waan tegaya waxaan kala kulmaba ma ogi walaa maamadooba iska deganeedba laakiin inankii yaraa oy dhashay ma garanaya xaalkii siduu noqon doono xoogaada iska giijinayo xanaaq badnaa qaylo badnaa laakiin waxaa uma qabanayo hadda shaqadayda aniga waan aadayaa saakay yaa waa tegayaa hadda waxa weeyaan inaan baxo tago shaqadaydii taxi aan qabsanaya kama gaarayo bial bial iyo haddii aan lacalan iraa bial baa raacan waa daahaya waa imid ofiskayga waa kanaa albaabkan aan iska furo bal Ee, waa soo galay sinabada laakiin waa la iga soo horeeyaaba ofiska maamadii hataa ka joogtay kursigeygii fadhisaa ii waran maama ii waran see tahay xaal ka waran bal maayada ila hadlaysaba warqado iyo wax saaka qalin guduud ay wadataa saxiix iyo waxbay Ah, maamadu caadi maaha saaka kuley waaba caraysanta maama ii waran ii waran see tahay maama jawaahir yaa waay halkaan halkaas oo mar halkaas oo mar yaa waaya aniga maya xafiiska albaabka maxaa kaga soo galaysa halkaas oo mar Tan maxaa xafiiska soo aniga ka shaqeynayo oo xafiiskaygii ahaa ma maxaa isbedelay fadhiis halkaan Waa fadhiistahay. ii waran bal seeta adi meeshaan maxaad u malaysay marna la iska maqnaanayo marna la iska soo galaayo albaabkoo furan oo ka soo tegaysaa maxay tahay ah wax naqsantaas ah maxaa iraa laakiin isdejinaya bay maama shalay xoogaa duruufaa iska jiray oon imaan waayey saasna shaqada kaga maqnaa maantana waan imaaday alxamdulilah waad i aragtaa anigan kula jooga marka maxaa cusub iiga sheekay bulixi cusub adiga marka hore aniga waxaan ku maleynayo maxay ahayd gabar shaqaysanaysa shaqadeedana daacad ay ka tahay balse hadda waxaan ku arkaa inaad laalaab ku socoto shaqana aysan diyaar ka ahayn inaad shaqaysato aniga waxaan islahaa bal gabadha ha iska shaqaysatee ka leexo balse waxaan macquul ahayn ayaa samaysa saaka waa kulushahay laakiin shaqada waan u baahanahay iminka maxaa dabacsantahay ii sheeg bal aniga waa kuu imid oo shaqadaada saaka inaan bilowdaan rabay ujeedadaydu waxay xaafadii kaga imid inaan shaqaysto saakay laakiin haddaad bal waxidade maxaad leedahay aniga saakay waxaan go-aan ku gaaray maxay ahayd inaadan xafiiskan dambe ka shaqeynin waayo shaqadaada ma gudatid oo waraaqadaadii
ka shaqayn ah casilaada oo waaba ru- waaba iga ruqsaysaba miya waxyaabaha xaqa ay igu leedahane waa kana oo xaqaagii waay maxaa ay igu leedahay hadda
Eh, okay waa mishaarkaygii waad ii hormarisay waad i siisay waa ku Mushaarkayguna mahadsan waa kan.
tahay Mm.
inta yartaa joogta xaq ahaan u qaadalaa waa ma- waa mahadsan tahay laakiin shaqada anigu waa igu wacneed inaan ka taga may ahayn laakiin haddee dadkan waxaa waaye lacagta le saas waaye gumaysigaas ay dadka iska jecel yihiin haddii jaraale okay dhib male kole waxaa damacday un baan anigana samaynayaa haddii shaqada haddaad xaqaygiina siiday waa laisaga tegayaa adigana waxaan kuu rajaynayaa cid kula shaqaysa maxay ii sheegaysaa duqdan aniga hadda go-aan baan gaarayaa danto haye maama haye orod, orod orod iga tag waaba qof aan shaqaysanayn marka hore waxaan malaynayaa qof shaqaysanayso laakiin wiilkayga ii sheegay hooy qofta ma shaqaysanayso dhahay mana iga soo fasax qaadan ana igama fasax qaadan way iska maqnaanaysaa waana meeshii hoteelka laga maamulayay xitaa hadduu xafiiska lahaa la waxbay ahaa lahayd waa meeshii hoteelka laga maamulayaa lagu aaminaa waaye anaga hoteelka way naga baadish gabanan laakiin hadda waalmarteed waan siina waa meesha waa waa ka buri wakil imaan waa iska baxayaa hadda lacagtii bishaarka waa qaadanayaa aabahay waa wacaya waa la socodsiinayana shaqada isaga tegey dhib ma lahan lacagteyda hadda waa anfacaysaa walaahi maasha allah duqdu garashay walaad hadday wixayga iyo hormarisaba xaqa iska ilaalinaysaa islaameed waa fiican taha maasha allah dhib mala laakiin aniga qudheyda go-aan inaan gaaro waaye inaysa arrintaani soo laalaaban shaqa cayris iyo aabay hore looga cayriyey aniga waddadiisiiyaan maray kuma jirayo aniga laakiin gabar baan ahay waa inaan iska guursadaa horta oo arrintan dhanba soo afxiraa yay noqonaysaa laakiin cidan guursanayo Ya? xoogaa xiriiro badan way iska jiraan laakiin inankii inankii eh, jacfar ahaay oon isku fiicnayn maalin dhexa igu dambeysay dhowr mar waa isoo wacay inkastoona aniga haddana wiilka aan fursad badan siin wixii hadda ka dambeeya aniga isaga waayo waa wacayaa xaqiida jirta oon u sheegaya isukaana keen baan leeyahay inankaas waxa weyn horta waa inaan afgarto la dhameeyo tan iguma jirto sidan waa inaan guri dego hooyo noqdo reer maamusho abbaayna wuxuu ilaahaa nin baan kugu darayaa laakiin abbaay tiisa tayda aab ka horreysaba ninkaan ku qancaan keensanaya dhima lahan
saliidda timaha ee baraaji baraajii haya oyal saliidda wacan oo sanadkan caalamka koobka u sidataa waa saliidda saliidaha saliidda timaha ee baraaji baraaji haya oyal kolkaan sabigayga saliidan loo bogay baraajiha haya oyal aanu marshaa caafimaadkiisu saxnaaday waa kaa farxadiisu saakadan boqoslaaya
alla dhibaato badana maxay tahay tintayda waa tan keligeed iska soo ruruqayse ma madaxa xanuun iga hayaa ma garanay saliidan saan marsi u bilaabay madaxayga saanuu tabcaan u noqday tinta waa iska soo gurmay ilmihiina sidaasoo kalento maxaan sameeyaa aniga saaxiibi adiga waa kula yaabee saliiddee marsataa waa tan tanaa marsadaa ma tan haa carruurta xataa waan u mariyaa waxaan saliid maahane bal tan tijaabi kembal allah madaxi dhan waa ii qaboobay waa kanaa shanlada tin soo raacaysa male walaal saliidan magaceeda ii sheeg waa saliidda timaha ee baraaji yar iyo weyn ayaa marsan kara waaba tan tintaydii ilmihii tintoodii saan bay u qurux badan yihiin maasha allah saliidda baraaji waa saliid tayo leh maalin kastane waa inaan iida keliya aniga carruurteedoo marsannaa iyo dadweynaho idin saliidda timaha ee baraaji waa saliid u roon madaxa kuuna dejinaysa waxayna ka ilaalisaa timaha aflaaqada siisiibka jajabka agoolka waxayna timaha ka yeelaysaa kuwa madow oo jilcan oo faraha u roon waxaana kuu keentay carwa kaariye sidoo kale carwa kaariye waxaad ka helaysaan kuraas miisas daahyo sariiraha iyo baabuurta carruurta dhammaantoodna waxaad ku helaysaan jumlo carwo kaariye waxay ku taallaa suuqa bakaaraha isgooska malayga wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir eber lxal shan konton afartan iyo lix labaatan iyo lix eber lxal sideed soddon iyo laba afartan kow todobaatan iyo sideed eber lxal shan konton afartan iyo lix labaatan iyo sagaal ama iimailka carwada oo ah kaaliye lixdan iyo labaad hotmail dot
horta gabadha hooyadeed waa saragnay gabadha hooyadeed waa saragnay haddee gabadha hooyadeed si fiican ii soo dhaweysay habarta waa ka soo dhammaystay waxaa ii haray gabadha xaggeeda gabadhana ilama hadal xumeyn runtii yaa way soo dhaweynaysa dalbigeeda laakiin maanta waa inaan kasii xaqiijiyaa yaa waa iska gabar yar adeertu waa isbedelay moogtahay yaa waa isbedelaysa adeertu moogta marka maanta waa inaan hoteelka ugu tagaa yaa oo aan dhulka u dhigaa dhulka uun dhigaa hadda yaa si kale mataqaanide hallow wadiyaa jooga meeshaan haa walaal haa haa ii walayaaqay jihaan miya jihaan miya haa fiican adeer jaabir miya jabbaar muu ahaa jabbaar waa adeer jabbaar waa magac maa kaa qaldan see waay maxaa kugu dhaca qaali waa isla ja'dii jaabir iyo jabbaar waa iska halkiye ii warande jabbaarka waa cama nin kalaa meesha ku jiraan shiribe waa waa waa aan warkaas ka baxay ii waran waa fiicana waa fiicana aada kugu fiicana ii waran hooyo ani adi waa hooyo waa is aragnay waana farxadaan ka sidaa hooyo yaa si fiican iisoo dhaweysay maasha allah yaa farxaddaa ka sida maxaa waay farxadda waxaa waaye haddee hooyo aniga adaan ku weydiista moogtahay yaa waana lagu soo dhaweynaya tiri adaa ku weydiistay ii micnayba
jaani maxaa kugu dhaca maxaa isku yeelaysaa seewa adiga maxaa kugu dhaca jaani jaani ani adiga waa ogtahay waxaan ku heshiinay seewa adiga jaani aniga waa ku cadayna waa ku madoobeynaa seewa adiga ani beesan haystaa beesan yaa nin faas oo taqriibo waaya la dhahay lacag haystaa lacag bir bir yeeri dhageys ayaa ku caddeynaa ku madoobeynaa midabkoo ilaahay ugu talagala waan hayaae qof raggan ima caddeyn kara ima madoobeyn karee bal dantaada guud iisoo koob aniga hooyo waa saragnay waxayna ii sheegtay hooyo inay soo maarata tira waa kusoo dhaweynayna gabadha waa lagu siinaa tiri yaa ee, midda kale ee, midda kale weliba waxay ii sheegtay inaa maaragtay aad ee, bahalkii aad dahab iyo waxaasay ii sheegtay kor iyo macal fareereed lugaha u gelinaan dhaha dahab lugaha u gelinaan dhaha lugaha lugaha
adi koley sidee noqotaba waa wada hadli doonaa ma fahamino maanta waa warcad ii sheeg warcad ii sheeg maanta jamaade waxa waaye warkaan waxa waaye warkaan yaa warkii maalindhowda ay igula hadlaysay iyo hadda maanta waa kala bareejemiya macna jimaad maa lay dhahaa aa xanaaq wadaa iga xanaajiyey waxaa iga xanaajiyey xanaaqa iga xanaajisay waa waxaas maxaa u xanaaqay maxaa waxaa xanaaqi waa see waaye meeshaan kaa malaysaa iyo meesha igala hadlaysa muu maslaya see waaye qali okay hadda ee, sidaa hooye macnaha hooye hadda maxay ku tiriishe hooy waa soo dhaweysay waa lagu siinaa ay tiri weliba gabadha waa lagu siinaa see waaye waxoogaa yaroo daabdaab yar waxaas ii sheegtay waxaasna waxay dhaheen aniga aniga aniga madaxa geeso hooyaday maadaamay ku faraxsan tahay in adiga aan kula aqalgalo an hooyaday een, ducadeeda iyo farxadeeda intaba aanu ka duulayo maaragta ya waa kusoo dhaweynayaa ya Ah, saas iga dhe see waaye maasha allah aryaa maan- maanta inta isgeeya meel aan isgeeya maaqan farxadda iga caddahay yaa yaa waxaa isku- xafiis muxuu yaa ninkaa xafiis ku jiro adi ninkaa maxaa kartaa anaa waa istaatiib.
muxuu yaa ninkaa xafiis ku jiro adeer istartiib adeer maxaa kugu dhacay see waadii sidaad banaaya qaybtan dumarka inaa ku baarta aniga ku keenay Dumarku waa- maxaa keenay ninkaan soo ogahay ee, ninkaa jahanay ani ninkaa qayriis marba waa baxayaa yaa Adiga hadal adigaa bixin.
hay maxaa jira Bixin.
hay maxaa ugu qalin adii hotelka lama imaan kara miyaa hotelka lama imaan kara miyaa yaa waa baxay jahan ani ninkaa warkiis maaqaan meel u so- ka socdee bixi sida isugu dhada fiir aniga asiga sheekana wada socotaa ma hubno kaale ada xaaji kaale ha bixin gabadhan maxaa ka soo dantay xafiiskeeda ii sheeg maxaa kartaa doo doo yimaad maxaa kartaa adi jahan waayo nin intuu u imaanaya ii sheeg imaanaya anaa wacda ma ho anaa aqaan nin kaloo islaameed ma aha watsram adiga baa istaqaaniin hotel soo maaha meesha hotel maaha waa hotelkayga anigaa leh hotel maaha maxaa waa adiga?
hotelka dallada miyaa la imaan karin anaa ka shaqaynayso ma waa la imaan karaa waay laakiin adiga hotelka shukaansi iyo ula- shaqaale kama aad qabto oo iskukaansadan waa jecelkayga maxaa kartaa adi jahan maxaa dhawaysaa maxaa dhahaysaa waxaan waxaad maqashaan dhahooya jahan maxaa waa isbedelkan ii sheeg isbedel marka hore adigaa igaga horeeyay saaxib ma fahamino anigana marka adiga isbedeshaan isbedele jahan maxaa kugu dhacasee wax kaa yihiin kileecas waa laga tegay saaxib Aan inta ka baxaan qudha aniga ninkan waxa igaga bursaaba sheegayba Ama jahan hotelkaaga- hotelkan waay ninkan aa ugu shukaansanaysaa adi maxaa kaa qalwa ugu shubaansanaa adiga meesha bannaanka haa laakiin hotelkayga Dhigaas intaan intaan oo kooban aan ka shaqaynayo anigaa leh intaan ka baxayan anigaa leh ma fahmin oo hoteelka adiga waxaa leedahay goobahaas kulli iidoo aa wada leedahay haddana aniga inta yar aan ka shaqaynayo maalmahan joognan anigaa leh aniga maxaa ku dhaca xiriirkeenna xiriirkeena wa- marka hore adigaa burburiyey gacantaadan ku burburisay ma fahmin aniga ma burburin maxaa isbedelay sheeg adiga isbedeli waxaas aniga igu soo celcelin isbedel horaan kuugu sheegay adigaa marka hore isbedelay aniguna waan isbedelay yaa igu kaa dire adiga marka hore lagu diro fiiriya ana qof igu kaa dirtay iyo waxaas ani aymi ma fahmino yaa isku dirma iyo waxaasna qof adiga iyo anigan iskaga taqaan inaan xiriir naga dhexeeyana maba jirin jihaan ninkan hoteelka waa ka burinayaa bis intaan kadib bis iga daa hadalka Kaar ka buursa ana waa kaaga baxayaa hoteelka labadaas maba ma ka bixi karta hoteelka waa ka baxa haddaa ilaada labada lugood ila waay maxaa keenay nin intaan saacadood inuu kula sheekaysto hoteelka jaceelkayga jacaylkaaga ma ninkan duqa ah haa duq hadduu yahay anigaa ku raba buu haddaa ogtaa jihaan may ee, waxaa- waayahay waa mahadsantaha jihaan bis bis addoon
watch and optical center ma aniga indha yareeyey mise ninkan waa adeer oo walaal miyaadan u jeedin waa adeer cibaare aan si fiican u fiiriyo keligiis ayuuba socdaaye waxbaa kaa dambeeyey adeer cibaar waxaa la geeyey horseed ayan iyo intii santa indhaha waa loo daweeyey oo kiyaalana waa la siiyey adiga naftaada hadda gaar waad indha yaraysay soona ogow heerka araggaaga ayay ayay sidee tahay war maxaa saasoo dhan iigu qaylinaysaa inaan ku maqlin miyaad u malaysaa war waan ku maqlayaa tartiib iila hadal ayayo adigoo maqalkaagu yar yahay baan ku ogaaye maxaa isbedelay waxaan tegay horseed i an e n t santa waxaana laygaga soo daweeyey dhagaha sanka iyo cunnaha alxamdulilaah hadda si nadiif ah ayaan wax u maqlaa haddii dhaayahaaga cudur u haleelo haddana aad dawaynayn nolosha habboonayne horseed wooj hadeer gaar haddii ruux bukaan yahay hadal badani uma roono horseed woojangaare hadda muxuu daweeyaa arigyale haddii uu soo hujuumo horta way cabbirayaan haddii uu caadaboolana fiiqis bay u hayaan balinna way u helayaan horseed wooj hadeer gaar sidoo kale horseed wooj waxaa laga helayaa kumbiyuutaro heer sare ah oo lagu hubiyo arigari ducaysana horseed wooj waxay qalab hayaan sheeg bulshada u hiiliya ha ogaato maanta horseed wooj waxay kuu qabanaysaa daweynta cudurrada ku dhaca indhaha waxaa kaloo lagaga cabirayaa argelyada soo wajahda indhaha iyo fiiqista caadka daboola indhaha iyadoo lagu gelinayo balil casri ah waxay kaloo ku haysaa horseed wooj qaliimada iyo daweynta cudurrada ku dhaca saanka dhagaha iyo cunaha bishimaha iyo samboorka waxaa kaloo aad ka helaysaa kumbiyuutaro casri ah oo lagu baaro biyaha indhaha gala kumbiyuutaro lagu ogaanayo dareenwadayaasha aragga mishiino lagu cabiro miraayadaha aragga waxaad kaloo ka helaysaa ookiyaalayaal nooc kasta xarrago iyo garaado saacadaha gacanta lagu xirto sida alfajri alxaramayn citizen iyo kuwo kaloo fara badan saacadaha lagu cabiro sokorta iyo mishiino lagu cabiro dhiikarka qalab soo kordhiya maqalka dhagaha nooc kasta iyo farmashiyo daawo tayo sare leh tiro gaar ah horseed watch and optical maalin kasta oo talaadaha fiisitada dhakhtarka waa lacag la'aan horseed watch waxay ku taallaa bakaaraha agaarka masjidka abaa hurayra waxay dhinaca ku haystaa salaam somali bank hadda wixii faahfaahina ka wac lixdan soddon iyo laba todobaatan eber lixal shan sideetan iyo laba todobaatan sagaal sagaal sagaal eber lixal shan sagaal sagaal afar laba eber labo ama eber lix sagaal sagaal toddobaatan iyo saddex sagaashan iyo sideed lixdan iyo
daaxaad ismaagteen murankiina baxaya oo magaaladan dhexdeediiyo meeshii lagu sheego magaceedu ka yeero weligaa ka maqnaanee maqashay ee kastara bright omo ma taqaan waxtarkeeda maasha allah tayadeed mugga iyo dhaqisteeda midabada hilaaciyo dharkaa u markhaatiya maqaarkii qoyi waaye ee macluusha la duumay mafackii ka go'e ee dhuunta mari waaye dhadhanka macaan iyo fiintooga muhiimka heermaa baa mar iyo laba iyo mararka sii badan garaafow loogu miisaa dhad marka aad liqaysana waa sidii malabkoo jirkaagu ku maacda ish calaafintow oomada ee kasra bride waa oomo tayadeedu sarraysa islamarkaana ah boqol garaam waxaana u heliya hal kilograam oo loogu talagalay khasaaradaha waana oomo ku wanaagsan dhaqista dharka dhulka iyo weliba maacunta waana oomo aan gacmaha waxba yeelaynin sidoo kale al iqwa general trading company waxaad ka helaysaa fintowga herman la yidhaahdo oo ah fitamiin mid uu ku idil yahay waxaad ka helaysaa tuunada loo bogay ee pure tuna oo ah mid isaguna brotiinkiisa iyo nafaqadiisu isku dheelitiran tahay shirkada ganacsiga ee laqwa waxaad ka helaysaa nacnaca loo bogay ee deemah milki dhammaan agabkan iyo agamo kale oo kasii fara badan waxaad ka helaysaa alifwa general trading company oo ku yaala bakaaraha agagaarka isgoyska timirta xarunta labaadna waxay ku taallaa suqbacaad waqda ceel dheer ama wixii farintaas dheer eber lix hal shan konton iyo afar lixdan iyo laba afar iyo toban ama eber lix hal lix lixdan iyo toddoba afartan iyo afar lixdan iyo lix gabadhaydii jamaadheed maanta ballanaan lahayn xitaa macquul xalay maanta wakhtigii uun ugu fudud inay een, ii keensato een, ninka ay ku qanacsan tahay ile aniga nin ii keensaan dhahay een, si aan meel kugu ogaado safar dibaddaa ii soo baxay xalay labaiyo tobanka waa laysoo wacayay hadda maanta haddii aan sii joogo macquul ma noqonayso berri ugu dambayn ma dhaafi kara aniga berri dambe inaan baxaa macquula oo tikidkii waxaygu ay diyaarsan yihiin Een, marka gabadhaydiyaa fahmi laahaba ma nin ay ku qanacdo ay magaalka ka weysa ma aqaano ma calafkeeday sugaysaa ma guurkayna rabin wallaahi macquul laakiin aniga ma ka tegaya gabadhaas anigoo meel ku ogaanin Een, safaradeedana waa ii soo baxeen fariimo badana xalay ii soo dhacay oo lagaga dalbanayo inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku soo baxo Een, aqaan walaa meeshaan magaalkan ma fahmi kara waa aniga xaggaas hadda waxaa macquulna xag iskaaga dhigsada oo soo laabin waayo anigana jawiga xaggaa fahmayaa muqdisho dhowr iyo labaatan sannadood ugu dambaysa imaaday gabadheyda darteed anuu imaaday laakiin ma jecli inaan ka taga gabadheyda inaan israacan xitaa macquul laakiin dhib male xagga markaa tagaa soo wacayaa xitaa waa falay toos inay soo raacdaa macquula ay xagga igu imaado marka hadda en gabadhiina saaka dee aan la hadli lahay oo wax weydiin lahaa ma joogto aliseynimay baxda shaqadeedii aasid gabadha maalmaha waa shaqada daacaday u tahay dhaqsay baxe hawshii dhaqsay qabanaysaa laakiin laba maalmo hore waa ay ka habsaantay shaqada ma aqaan waxay iskaa iskaas sabtay in qoladii in hotelka oo qaylada badneed gabadhaas laakiin iyadoo idaa basar taqaana mogtahay aqoonna way leedahay akademi oo gabadhaas jaamacadii wixii kasoo baxday marka wallaahi ma aqaan say wax u jiraan kulli waan sugayaa markay maanta imaato mise birito biri horta alisiyan ka caaway intaysan bixin aan qabanaa albaabkaan kursi dhiga albaabkaan ku cadaysaa misoo marayso markaas misweynayni sooma laakiin mar walba anigoo qolka gadaala jiro oo iska hurdaya waxayga iisoo diyaariso alaabteeda iyo quraacdii waxayga dhag meesha iisoo dhigto waa iska baxa marka qof shaqado shaqo aaday oo xafiiskeedii ka shaqaynaysa inaan soo laabo dhaho waa laga fiicaya maanta ma wacayo laakiin beri albaabka inaan u fadhiisto gabadha si ina ay hortay u bixin haddana waa maanta meelihii iska baabaashaalaa duqdii duqdii aan saaxiibada hayno shaaxleyda hayadoo aan hore aan la sheekaysan jira maalmaha mugtigin maanta waa xaggeeda horta bal aan maanta aan aada xoogay shax ka socda bal gabadhii beriyaa noo balana safaradina wallah waa isoo guda galeen warshada isbuunyada tanaad seygaygiioo i dhegayso murtidaydu dhuuxo oo laabtaada ku dhigo yaysan ku dhaafinee dhugmo iyo fiiro u yeelo waa yahay marwada ii dhaxday ay dhawaaqaada waa dahab waa dhayman iyo luul walle wax loo dhigo la midaan jirin hesha isbuunyo dhammaanteed waxaa u dhayman oo la dhaafi karaynin joodariyaasha ay soo saarta warshadda isbuunyada tanaad sharafay ujeeddadu waa dhalaal waa qoraxda dheehan oo dhaayuhu arag dhagtuna maqal micnuhu waa warshadda isbuunyada tanaad imisaa imisaa joodariyaal dhagax la moodo dhinaca i beelshay hurdo iga soo dhici weyday haddaanan hadda dhaqaaqinoo dhaqso aadan hooyga soo dhigin dhammaantood wada keenin joodadayaasha ay soo saarto warshadda isbuunyada tanaad dhawaaqaa maqli maayo dhuuni kuu kari maayo dharna kuu dhaqi maayo dhallaankaagaba hayso ha iga soo agdhowaan dhubbadoy raalli ahaa uu haddaan soo dhigayaayo guriga soo dhoobayaa joodariyaashay soo saarto warshadda isbuunyada tanaad magacyadaad ku dhawaaq markaan dhex tago yaan yaan yaan yaan dhakafaarine maankaa ku dhigtee tanaad oo farmadooba waa joodari tacajub leh ka soo tegi maaye ninka toos ii maqlayow ha ka soo tegin heedheh b i b waa farxaddii gurigayga iyo siyoobidii ubadkayga iftin waa ilayskii aqalkayga iyo iftiinkii ka shidna axadkii mar ku gamcaana heehee weligii ma iloobo abidkii ma hilmaamo asal waa aas-aaskii isbuunyo iyo middii u wacnayd xarunta ugu weyna warshadda waxay ku taallaa degmada hilwaa kasoo horjeedka isbitaalka alnuur sidoo kale waxay xarumo ku leedahay suuqa weyn ee bakaaraha kasoo horjeedka sarta sbortiska sidoo kale waxay xarun ku leedahay madiina suuqa weyn ceelgeelow sidoo kale waxay xarun ku leedahay suuq bacaad kasoo horjeedka sarafweynaha iyo xamar weyne sidoo kale warshadda isbuudin tanaad waxay xarumo ku leedahay gobollada dalka beledweyne baraawe jowhar buulamareeb marka baydhaba baled xaawo wixii faafaan dheeraad leh fadlan kala xiriir teleefon nambaradaani eberli xalshan konton iyo shan lix iyo toban soddon iyo shan amba teleefonka eberli xalshan konton siddeetan iyo saddex konton iyo toddoba amba eber lix sagaashan labaatan iyo saddex soddon iyo kow konton ama eber lix sagaal sagaal toddobaatan iyo siddeed eber eber laba labo ama teleefonka eberli xalshan soddon iyo siddeed soddon iyo kow sagaal iyo toban ballantainu waa annaga hore u gaarnaa warshadda isbuunyada tanaal
naseexa walaashaydiyay maxaa heedha ku noogshay oo niyaddaada xumeeyey nuurow iga aamus maadigaaba iga naxaya naruuradii dhashaa looga noogay dabiib dhakhtar aan la dulgaynin arligan kuma noola naseexoy abbaayo niyaddaha iska xumayn waa nuucma xanuunka hooya nuurahaya neerfa hooyo haleelay nuxurkiina ka qaaday naxdin iyo walbahaar istarays nuucaan la aqoon ayaa hooyo nuuro la nool waan ka xumahay naseexo dhakhtar neerfo ilaah nuucyadii garansiiyey ilaa iyo netherlan iyo newzilaanta fog iyo norway ka shaqeeyey ayaa noo yimid maanta naruuro noogu diyaara isna aan ka kala nooge nuurow magicii victor nadaara la yidhaah waa aabbihii neerfayaqaanka naciimadii laga daalay oo naafowday mar dheer ee sariir uun ku nabnayd say u nuuxinta laabta nasteexo nasteexo kaalay bale rugta caafimaadka naruura medical center waxaa ka howlgala doctor cabdiraxmaan sheekh cumar oo loo yaqaan doctor nadaara dhakhtarka waxa uu ka soo shaqeeyey waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaan alxayaat hosbital jabuuti iiraan general hosbital berbere general hosbital mental hargeysa hosbital gruub garowe qardho boosaaso gaalkacayo qaybta dhimirka dhakhtarka waxa uu leeyahay khibrad toddoba iyo toban sano ah wuxuuna kaa daweynayaa xanuunada ku dhaca neerfaha iyo maskaxda waxaana ka mid ah sida waalida qalalka baralayska suuxdinta shoogga sidoo kale dhakhtarka waxa uu dabiibayaa carruurta isku kaadsha iyo dadka aan ceshan karin kaadida iyo exfashan ku dhaca ragga dhakhtarka waxa uu sitaa kumbiyuutarka maskaxda e e g xarunta caafimaadka ee naruura waxay ku taallaa isgoyska calikamiin gaar ahaan kasoo horjeedka masjidka shiica
intaa haynoo joogto dhegaystayaal qaybtii kuwii soddonaad oo xiise gaara xambaarsaneed waxaana xurinta sheekada leh asli yuusuf gacal inta qaybta xigta aynu ku wada kulmi doonno soddon iyo labaad nabadgelyo